dhowaan waxaa magaalada kismaayo ka dhacday doorashada hogaanka ururka suxufiyiinta jubbaland gabdhaha suxufiyiinta ayaa kaalin ka qaatay dadaalada lagu dooranayay hogaanka ururka haddaba guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururka suxufiyiinta jubbaland abshiro cabdirashiid iyo madaxa maaliyadda ururka amaal cawil maxamuud ayaa ka waramay qaabka loo xaqiijiyey qoondada ay ku lahaayeen hogaanka sare ee ururka suxufiyiinta jubbaland ee dhowaan la doortay doorashada ururka suxufiyiinta gabdhaha markii dhankooda loo eego way ku qanacsanaayeen oo habka waxa ay u socdeen walaac badan baa jira oo marka hore waxaan dhehayna haddii waxaan dhan la wada furfuro oo la dhaho kuraastan dhan baa ha wada yacda laga dhigo doorashaha la galo maadaama percentageka gabdhaha iyo raggaba ay isku mid ahayn oo aad ay nooga badnaayeen ragga walaac badan baan ka qabnay hase ahaatee intaan hoolkaasi imaanin waxaan ku dadaalnay oo xooga saarnay in gabdhaha kaalintoodii la siiyo oo si cad loo siiyo tartanna qeybo kuraasna ayaga ay leeyihiin oo gooni go-an in loo xiro waxa furan ay ku tartami karaanna ay noqoto waan ku guuleysanay waxaan ku guuleysanay in laba ka mid ah kuraastaasi dadka qabanqaawada waday walaa wixii xubnaha ka ahaa markaasi abaabulka ugu xoog badnaa waday in aan la fadhiisano la kaashano kulamo aan ka sameyno oo si doorka gabdhaha loo muujiyo maadaama waad ogtay haddii rag iyo dumar meelta iskugu imaadaan raggina ay naga badan yihiin doorasho hala dha haddii la dhaho oo doorasho furan la galo waxaa adkaanaysa ama caqabad ka imaanayso in gabadhihii kuraasta ay kusoo wada bixi waayaan oo lagu awood bato laga codbadiyo marka sidaasi see u dhicin waxaan xooga saarnay in laba ka mid ah kuraasta gabdhaha loo xiro qeybaha kaletana ay u tartamaan haddii markaasi abaawulkeeni oo lalaheena aan wadno aan kusoo baxno qeybaha kale iyo kuwan laloo xiraba aan kaashano si doorkeena uu markaasi uu u noqdo mid markaasi muuqdo loogana dhexwaayin hogaanka sare ururka suxufiyiinta door weyn ayay ku lahaayeen haweenka suxufiyiinta ee jubbaland dhisida ururka suxufiyiinta ee jubbaland ee jaaj doorka ay ku lahaayeen kolley waa mid muuqda oo bulshada oo dhanna ay wada arkaysay sida quruxda badan ay markaasi uga qayb qaateen abaabulka ama dhisidaba hadday noqoto kolley suxufiyiintii ku sugneed howlkana way arkaayeen doorka quruxda badan haddii ay noqoto qabanqaabadii haddii ay noqotoba guddiga doorashada iyo haddii ay noqotoba habeenkii ka qayb qaadanayeen tartamida kuraasta musharaxiintaba door weyn ayay ku lahaayeen bilowgii dhisida ururka suxufiyiinta ee jubbaland kaalin aada u weyn ayaaba kasoo qaadanay kolley inuu hadda ururka suxufiyiinta ee jubbaland uu yeesho meel hadda looga soo hagaago iyo urur isaga iskiisa isku taagaba kaalin aada u weyn ayaan ku lahayn haddii ay noqoto shirweynaha ururka suxufiyiinta ee jubbaland qabanqaabadiisa oo bishii labaad ee sanadkani dhacay iyo kii haatanba dhacay bishan aan ku jirna ee oktoobarba kaalin aada u weyn ayaan ku lahayn ugu dambeyn gabdhaha suxufiyiinta ayaa sheegay in door muuqda kasoo qaateen in la helo urur wax badan ka bedeli kara xaaladda suxufiyiinta deegaanka